salaan ka bacdi halkan shirka aan ku qabanayno waa shir jaraa'id oo aanu ka midaysannahay maamul goboleedada isgaarsiinta iyo warfaafinta maamul goboleedada soomaaliya kuna wajahan dowladda federaalka wasaaradda isgaarsiinta shirkan wuxuu taaran yahay shirka isgaarsiinta soomaaliya muddo ayaa laysku haystay mar walbana maamul goboleedadu taladooda muhiimkaa bay kasoo jeedsanayeen baydhabo hadda ka hor ayaa lagu qabtay shirka isgaarsiinta iyadoo aan lagu heshiin ayaa xamar lala cararay kabacdina ha laysu yimaadaa la yidhi iyadoo aan laysu imaanbaa kabacdina waxaa soo baxay guddi la qabtay oo dowladda federaalka ah wasaaradda isgaarsiintu soo saadhay golayaasha dowladda federaalka aan almariyay sida aqalka hoose iyo aqalka sare mar saddexaadna waxaa lifaaq dakareeto kusoo xiray madaxweynaha dowladda federaalka arintaas maamul goboleedada waxaanu ka muujinay consern baan ka muujinay wasiirka isgaarsiinta oo markii shirkaa la qabanayay diiday inuu shirkaa usoo diro wasiir ku-xigeenkiisa wasiiru dowlihiisa isaguna uu yimaado isagoo diiday oo aaday nairobi oo yidhi idinkaa wakiiliga ah oo wixii aa soo saarnaa waxba kama qabo markii go-aamadii aanu soo saarnay kabacdi uu nairobi kasoo laabtay wuxuu qabtay shir jaraaid buu qabtay shirka jaraaid wuxuu ku adkaystay qaladkiisii oo horey waday buu ku adkaystay soomaalida reer koonfureedka waxay ku baahan maahan nin baa buun xaday buunka ninku waa xaday xaggee ku yeerinaya baa layidhi waxaa weeye wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka waxaa laga la'yahay iyo dadka la shaqaynaya waxaa la qaba war ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay way burbudhay burbur awgeed baa federaal loo qaatay maamul goboleedaa jira madaxweyneyaal baa jira wasaaradaa jira sharciyaa jira xadad maamul goboleedadu kale leeyihiin baa jira shirkadaha jooga shirkadahoo dhulkay ku shaqeeyaan boqolkiiba bercenti waa maamul goboleedada marka bercenti meesha lagu shaqaynayo talada waxa ka yeesheen oo wanaag bay soo jeedinayaan wasiirada iyo maamul goboleedadu tala in waxoo la wada leeyahay ha noqoto oo dadka soomaaliyeed yaan la dhibin baa laga lagu kari la'yahay wasiirkii isgaarsiinta dowladda federaalka hadda aanu hadda ka soo qaado puntland waxa ay doonayso haddii ay dowladda federaalka hadiido isgaarsiinta ah dukumiti ay soo saareen ma ka shaqaynayo puntland gudaheeda ma ka shaqaynayo intaasaa ku filan shirkadu ma jajuubayso dowlad baa xukunta sharci baa loo hayaa ogolaanshaha iyadaa siinaysa cashuurta iyadaa ka qaada meesha loo astaynayo wax ka taagan yahin waa loo waa loo saleeyaa